mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda ku-meelgaarka inay ka gaabisay la tashiga dadka aqoonta u leh xuduudda dhinaca badda ah ee u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cabdulaahi cusmaan faarax iyadoo la filaya in dhowaan baarlamaanka soomaaliya uu ka dooda heshiiskii xuduudaha ee dhex maray dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa muuqanaya kala qaybsanaan baarlamaanka soomaaliya dhexdiisa ah xildhibaan maxamuud axmed karsan oo ah mudano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana mid ah xildhibaanada u arkaya heshiiskii kenya iyo soomaaliya mid luminaya dhul badan oo ay soomaalidu leedahay ayaa raadi haddaan u sheegay in dowladda soomaaliya iska indhatirayso inay arrintan kala tashato dadka aqoonta u leh arrimaha badda iyo heshiisyada caalamiga ah wuxuuna xildhibaan karsan sheegay in uusan heshiiskan ahayn sida ay dowladdu u sheegayso oo ah inuu yahay mid isafgarada balse heshiiskan xaqiiqdii uu yahay mid u danaynaya dowladda kenya oo keliya xildhibaan maxamuud axmed karsan oo xalin la hadlayay barnaamijka guuxa wararka ee raadiyaha danan ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in arrintan ay hore u diiday dowladdii madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed kenyan ay wax badan raadinayso arrintan balse ugu dambayntii ay fursad u heshay in la siiyo wixii ay raadinayso waqti dheer baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan la filayaa inuu ka doodo arrinta heshiiskan inkastoo aan la ogeyn waxa ka soo bixi kara kalfadhiga baarlamaanka ayaa haddana dadka wax u darasa waxay qiyaasayaan inaan baarlamaanka soomaaliya laga filay inuu u doodo qaabkii u doodi jiray oo ah inay kala taageeraan hogaamiyaashooda maadaama arrintani ay tahay mid ka dhexaysa in ka badan siddeed milyan oo qof mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeedna waxa uu ugu baaqay xubnaha baarlamaanka inay si aada uga baaraandegaan wadanadii muujiyaan xilliga ay ka doodayaan heshiiska dhinaca badda ee kala tixiseen dalalka soomaaliya iyo kenya faahfaahinta warkan waxaa mar kale inoo haya cabdulaahi cusmaan faarax ka hor inta uusan baarlamaanka soomaaliya ka doodin arrinta heshiiska xuduudaha ee kenya iyo soomaaliya ayaa waxaa baarlamaanka soomaaliya loo soo jeedinaya aragtiyo kala duwan siyaasiga caanka ah ee maxamed xuseen ooliye oo hadda ku sugan waddanka britain ayaa u sheegay raadiyaha danan in baarlamaanka soomaaliya ay la gudboon tahay inay ka hor imaadaan arrintan wuxuuna maxamed xuseen owliye ka codsaday baarlamaanka soomaaliya in ay muujiyaan wadaniyad oo ay cod aqlabiyadle ku diidaan arrintan oo luminaysa dhul badan oo soomaalidu leedahay waa sida uu hadalka u yidhi midna waa loo wasay waxa weeye in la socdoodaa la rabaa waxaa la rabaa wixii qaldan in la soxo waxaa la rabaa wuxuu waa u jeedaa waabaryo saxaba laguma dadee si bareera hada ayaa badda lagu soo duulay international community ayaa ku soo duulay hadda waxa weeye awal qorigay ayay ayay wax ku xalliyeen hadda qalinkii ayay u bedeleen billah calaykum intiina maskaxda fiyow oo baarlamaanka ka tirsan oo maanta na tuhmaysa oo rag badan oo khayr badan oo fiican oo sharaf loo wadaniyadda aan ogahay oo qaar isla joogi jirnay ay maantaysa fursadda ay ay ay heleen maantay soomaaliya waxa weeye hiilay u baahan tahay halkaa taariikhda ku gala u hiiliya sidii shareecada islaamka oo kale aan la isugu khilaafin cod lamid ah ku diida arrintaas kuna dibligta international communityna si bareeraha markaa nooma dhici karaan laakiin qalinkiina yaa nalagu dhicin billah calayk ooliye ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya ay la gudboon tahay inay u midoobaan arrintan sidii ay ugu midoobeen ansixinta ku dhaqanka shareecada islaamka siyaasiyiinta soomaalida ayaa horey u sheegay in heshiiskan haddii la ansixiyo ay kenya yeelan doonto ku dhowaad soddon iyo siddeed kun oo kilomitir oo laba jibaaran oo dhulka soomaaliya ah oo ku eg jasiiradaha lamashaaqe ee dhulka soomaalida kenya iyo soomaaliya oo ay soo gumaysteen waddamada italy iyo england ayaa leh xuduud muuqda oo la sameeyey sanadii kun sagaal boqol labaatan iyo afartii waxayna aqoon-yahanada soomaalidu heshiiskan ugu magac dareen dantii kenya iyo doqonnimadii soomaaliya mahadsanid cabdulaahi bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan u hambalyeynayaa idaacadda radio danan waxaan uga hambalyeynayaa fursada daabiyada ay siisay marka xiga waxaan rabaa in aan halkan ka salaamo shacabka soomaaliyeed oo aan idhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhammaan shacabka soomaaliyeed walaalle haddii aan su-aashaadii usoo noqdo arrintan maanta haysto ama la rabo inuu baarlamaanku ka hadlo oo mooshinka baarlamaanka la sugayo ama dhammaan shacabka soomaaliyeed shucuurtiisa kixisay waxaa looga arkaa hadday tahay soomaali diyaasbara dadka dawladda ku nool waad la socotiin axmed weled cabdalla rag ayaa u fakraday oo weliba qiiradii intay badatay ay ooyeenoo cilmi uga timid markaasaa waxay noqotay in haddii aan halkaa waardiyihii ama aan dawlad saddex kun oo sano soo dhisnayd oo quwadaha adduunka ugu waaweyn uusan ku sugnaan lahayn laga yaabo in naftiisii wax loo geysto arrintaas waxaa loo arkaa halka qof bini aadan uu gaari lahaa ayay shucuurtooda shacabku gaartay waxay u arkeen waxa weeye in aad diin aan qolof lahayn oo habartuga ku tashatay oo kale ayay u arkeen waxayna u arkeen fursadda habiyaha inay tahay horjoogitaanka uu horjoogo axmed waled cabdalla marka aad baa looga xumaaday maxaa axmed walda cabdalla aan ku xirnaa oo sidaas loogu galay axmed waled cabdalla waa ninka u qaabilsan dhinaca jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ee adduunka soomaaliya waa ninka sidaad ula socotaba xubiga ka dhex mu yani ka dhex muuqda markii la yidhaahdo wax walbana united hka markii la yidhaahdo wax walbana ah yani ergeyga uqaybsanaha arrimaha soomaaliya waxuusan ogeynna jimciyadda quruumaha ka dhexaysa waxa weeye maaragtay ma soo maraan sidaas awgeed waxyaalo badan ayaa lagu eedeynayay arrintan kow bay ka ahayd waxa kale oo kow ka ahaa yani maaragtay united nationku inuu qaraar ku gaaro badadeeda inuu ka dhigo nomadland oo ay maraakiibta adduunka oo yani maaragtay qashin kale lagu khashaqub laga dhigto qashin kale lagu soo yani lagu soo baadiyo kalluumaysigana layska horo ciyaalkaygana madaxa caruurteedana madaxa laga joogto yani waxyaalo badan ayaa lagu eedeynayay iyada oo siyaalo kaleoo badan xaafiiskiisa su-aalaadkii maalintii la weydiiyey waxaa kamid ahaa axmed walad cabdalla siddeetan iyo saddex qof ayaa xaafiiskii soomaalida oo loogu talagalayo oo ka furan nairobi ka shaqaysa saddex kaliya ayaa ka ah shaqaale waxaad arki kartaa marka yacni tabaxa iyo noloshiisa iyo horumarkiisa eedeyno badanna waa loo soo jeediyey afcaal badan oo waxyaalo badanna waa wa waa yani soomaalida waa la soo wajahmeen intii uu asagu ahaa erge ergeyga u qaybsadaha arrimaha soomaaliya waa gartay marka arrinta is-afgaradka heshiiska badda maxaa xog ah oo aad ka haysaan adinku oo aad mataqaanaa u leedihiin waa arrin qaldan kow horta marka hore soomaalidu waxay tidhaahdaa indhicil maxalaal baa mise waa xaaraan sheegsheegiisaaba ka xun baa la yidhi shacabka ummadan soomaaliyeed waxay ahaayeen dad aada iyo aada u burbursan wax wax u dhimaya mooye dawladda maanta noo dhalatay oo dadkoo dhan u fiirinayo midnimada qaran oo maysan ahayn in ay ku dhaqaaqdo horta wax wax u dhimaya wixii maantayta raba inay maaragtay ka ay ka gaaraan oy oo yacni maaragtay ay iyaga tabaryelidooda raba inay wax ugu haysaana waxay ahayd sidii tii hore oo kuwa maxabdiqaasin ama cabdullaahi yuusuf soo martay oo kale dhul ay bixiyeen ama dhibaato ay haatan dadka ay uga tageen oo dhinaca maaragtay qorkiga dhulkaba ama badda ah ma jirto oo wixii burburkii dawladdiisa xag ka dambeeyey waxa weeye horta taas waxay ahayd inay maantayta furaan buuggaas oo ay soo qaadaan waktigeedii ma ahayn waxaana la yidhaahdaa mahmaayo ingiriisa waxay ahayd do the right thing to the right time wax saxa samee waktigay sax yihiin maantay waxay ahaayeen dad maantaysta u baahan ayagu in ay lugahooda ku istaagaan qarannimadooda ay helaan laakiin in ay maaragtay wakti ay arrintaas ama ay ka ay ay ka fuxuloon karaan ama ay wax ka qaban karaan inay furaan bay ahayd waxa u baa u ay waxay heli kareen wax badan oo marmarsiyaa oo ama dibudhiskii dadka ama heshiisiintii ama dejintii ama annagu shalaamidhid ayay heli kareen marka horta inay furaan qalad bay ahayd khatarta ay leedahay baa marka soo hartay waxaa mudan laba maado inay shacabka soomaaliyeed xasuusnaadaan waxaana rabaa inaan baarlamaanka ku booriyo maantay soomaaliya fursadan dahabiga ah in aan baarlamaanka ku booriyo inay arrintaas ugu dadaalaan oy u kacaan oy u diidaan sidii ay ugu dadaaleen ku dhaqanka shareexada islaamka oo kale waxaan rabaa mooshinkaas haddii soomaalinimo jirto in ay uwa in ay maantaysa ay shacabka ugu hiiliyaan xubnaha baarlamaanka ka tirsan wixii horena wax kasoo qabasho ma leh sababtu tahay wuxuu noqon karaa haddii aadnaan maanta aadnaan noo hiilin waxay noqon kartaa waxa weeye is-afgaradkii heshiiskaan heshiiskaa ka horreeyey waxaa saxiixay ibraahim xigaal waxay wuxuu saxiixay labaatan iyo sideedkii bishii tobnaad ninety kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii wuxuu ku saxiixay xaruusha wuxuu lamid ah oon waxba uga duunayn sidaan oo kale kana uga duunaa is-afgarashadaas oo kale u ahaa waxay baarlamaanku hirgeliyeen labiyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ayaa baarlamaanku hirgeliyey halkaas ayaa waxaa lagu waayey n s d is-afgarashadaas oo kale u ahaa boqorkii ethoobiana wuu soo dhaweeyo waa ku farxay iyaga oy rabo ma in ay maaragtay wax uga helaan oo markaa dawladdii ay isleedahay adduunyada aqoontii iyo taakula aad uga heshiin sanadkii ku xigay ayaa ku-xigeenka maraykanku yimid madaxweynaha maraykanka ku-xigeenkiisu yimid isaguna waxba lagama helin maantana dad badan oo siyaas kaladu u badan tahay oo dadka aan aasan xabaddu ka kor dhacayn ay u badan tahay waxaa la leeyahay oo loo arkaa fikirkii uu soo saxiixay amiin xaamir oo kale oo dhaqaale raadis ah oo yacni ay u dhegdhigayaan ay u dhegdhigayso dawladda maanta noo dhalatay inay u dhegdhigayaan yacni in canshuurtii kenya shacabka soomaalida ku nool canshuurteedaa laydin siinaya ayaa waxaan u aragnaa inay ku kasbanayaan taasi waa mid oo waa midii lamidka ahayd oo xaruusho lagu saxiixay kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii taasi waa mid midda labaad sidaad og tihiin waddanka kenya dhinaca badaha tamariifa dhinaceeda waxa weeye meesha la yidhaha laamo waxaa laga baari jiray saliid saliiddii waxaa baaritaankii la sheegay sida la og yahay oo qoraalka lagu hayo kismaayaagteeda kaasuna waxa weeye halkii saliidda laga haday hadda xoogaa sida inta loo shikaday maaragtay ayay ku aasan tahay meel lagu dhaqaale gelinayo waad og tihiin saliidda yadii ogadeen iyo waa laga helo waa tii jiniiska lagu laayay sananadkii labaad inay tahay waddanka khayraadkiisaa laysku dilayaa waxaan anigu leeyahay walaalayaalow wakti la qamaaro lama joogo haddii waxaan aysan wax dhiba lahayn oo aysan waxaata maantaysa aysan dhiba u keenayn oo ay sidaan adinku ugu sheegaysiin aysan dhib u lahayn maanta iyo berri berri baa badan waxaan idin leeyahay oo baarlamaanka kula dardaarmaya oo aan xubnaha baarlamaanka ka codsanaya ma dhammaan adduunkii ilmaha dhaxala loo reebo war ilmaha dhaxalkooda ha taadamina war dalku waxa weeye haba burbura laakiin dadka wixii haraa u baxsanaya dhulku waa dihan yahay waad og tihiin taako waxaa maanta idin hortaalla shacabka baarlamaankow kun sagaal boqol nineteen ninety sixkii markii dhinaca cyproska turkishka wiilka cyproska degan greega uu xalankii cyproska dejiyey ayaa waxaa la sameeyey wiil yaro ayuu shan xabadood baa waxaa lagu dhintay intaasoo xabadood markaasaa waxaa u yeelay european unionkii safiirkii ingiriiska u joogay markaas dhinaca cypros cypros waxaa la soo geliisiyey warbaahinta ingiriiska waxaa la yidhi sidee ku dhacday waddan dimuqraasiya oo raba inuu maanta isa yurub ku soo biiro in ay sidaas ay u dilaan qof bin aadana halkii ayuu isa qaato sakiin gacantiisa ku jeexay b b c two bay ahayd oo dhiiggiisii miiskii ku shubay buu wuxuu yidhi caalanka turkishka iyo iyo turkish cypros sii ku filan intii ku filan oo loo daadiyo waa loo hayaa buu yidhi haddaynan kuwaasu samayn lahayna dadkiinaba maanaa noqonayn marka maanta waxaan idin leeyahay midnimada iyo qarannimada iyo khayraadka dhulka iyo maanta taratorigiisa difaaca bilaahi calaykum sharafteeda maanta yaa meel looga dhicin laaluushiya loo qaadan yaa lagu raaban haddii aan hadda waxa weeye kulina fikada baa la yidhi haddii hore qalad loo saweexayna maantaysa waxaan idinka codsanaynaa inaad naga xaalmarisaan oo arrinta mooshinkii diinta islaamka lagu ansixiyo oo kale inaad maanta ku ansixitaan liannahu xubbu lwadani waa sunatu rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam
awliyo waa gartay oon haddii aad sidaad leedahay adinka diasporaha jooga dibadaha arrinkan maxaa tallaaba ood qaateen adinku sidaad aaminsantiin haddaad kasoo horjeedeen heshiiska arrintan waxaa la qaaday laba saddex tilaabo ayaa la qaaday saddexda tilaabo niman koox yar oo markaas aan lagu raacsanayn oo kollay fikirkeeda aan loo wada dhammayn oo aadna looga soo horjeeday waxay ku hor mudaaharaadeen safaaradda kenya dadka badankiisuna waxay u arkeen inaysan arrintaas wax meesha qabta ahayn leannahu kenya wax qalada ma gelin duxitaanka walaalaheena annaga mas-uulka naga ah ayaan ku leenahay rag kalena waxay sameeyeen qoraallo badan baa la gudbiyey oo looga codanaya arrintaa loogana yani loogana digayo sida waxa weeye dawladaha yurubka ay u wakiisheen arrintaada haddaan inaad adiga kaasiiyo gacantaada mar hadday ka baxdo waxa weeye go-aankaas waxa weeye dadka aad u dhiibatay ayaa iska leh adigu wax faraha kuugu jira ma jirto nimanka laleeyahay maantaysa waxay u hadlaayaan arrimahaas oo annaga ay noo wakiisheen oo qaarkood muqdisho ay yimaadeen oo looyarada ah oo dadka maaragtay yurubka magaalooyinkiisa ah qoraallo badan baa loo gudbiyey kuwana waa kuwan kaaga sheekeynayay ayaa si faray badan looga hadlay looga hadlay awliya arrintan waxaa la sheegayaa in ay dawladda norway ku jirto maxaa xog ah ka haysaan qoraallo badan ayaan u gudbinay iyaga ayaa musawirada ugu maqaan iyo waxoo dhan soo qaaday iyaga ayaanu tusinay markii aan la hadalnay waxay jawaab u waayeen dalkani maanta dibudhismuu u baahan yahay waad u joogtiin waa la kala goosanayaa waxaan u aragnaa intervention badan in nala kala qaybinayo wixii xogtii aan u gudbinay waxaanu haynaa qoraallo badan oo ay ay leeyihiin dawladda ayaa safiirka ayaa lala hadlay lala xiriiray waxaanu hayn waxuu nuga- naga ballan qaaday arrintaas in dib looga fiirsanayo oo maantaysa uuna jawaabteedana soo siin doono wuxuuna nagula geliyey in aan khaas iyo caam labadaba nimanka maanta dawladda noo ah arrinta weli gacanta kama kama aysan bixine oo maanta dawladdeeda midnimada qaran in ay iyadu leedahay hawsha dhinaceeda ugu weyn hayna tahay inaan welina gacanteeda ka bahan mar haddaad adigu ninkii weligaa kuu raadinayay in uu jaanis ka helo haddaad wakiilato hadda waxa weeye meeshaas wixii ka imaan kara waa la ogyahay yurub oo dhan horey bay noo raadinayeen bilah calaykum haddii daacadnima jirto ciidamadii mariinka oo dhooban waxa weeye nigeriyaan iyo jabaniis iyo yurubian union iyo america badeeda waxa weeye qashaqub kama dhigteen mana u yimaadeen iyagoo u n d b du heli karta in ay waxa weeye wax ka yar shan boqol lix boqol oo wiil intay u yeerto oo askartii horaa daddan ayaga ah ay supervisor garayso ikumantigeeda la siiyo in ay yani maaragtay saas badda ku ilaaliso maantay wiilasheeda maydkana nalooma soo celiyeen kuwii kalena waxa weeye oo noolaana america looma dhigeen waxaanu wiilka hal nin richard waxaa loo dilay saddex ninna waa loo watay waxa weeye in la socdoodaa la rabaa waxaa la rabaa wixii qaldan in la soxo waxaa la rabaa wuxuu waa ujeedaa waa baryay saxaba laguma dade si bareera hada ayaa badda lagu soo duulay international community ayaa kusoo duulay hadda waxa weeye awal qorigay ayay ayay wax ku xaliyeen hadda qalinkii ayay u bedeleen billah calaykum intiina maskaxda fiyow oo baarlamaanka ka tirsan oo maanta nasi humaysa oo rag badan oo khayr badan oo fiixan oo sharaf loo wadaniyadda aan ogahay oo qaar isla joogi jirnay ay maantaysa fursadda ay ay ay heleen maantay soomaaliya waxa weeye hiilay u baahan tahay ee halkaa taariikhda ku gala u hiiliya sidii shareexada islaamka oo kale aan la isugu khilaafin si cod lamid ah ku diida arrintaas kuna dibdhigta international communityna si bareeraha markaa nooma dhixi karaan laakiin qalinkiina ayaa nalagu dhixin billah calaykum aad baad umahadsan tahay kaasna waxa uu ahaa siyaasiga weyn ee maxamed xuseen oo loo yaqaano awliyo oo uu sameeyey idaacadda danan isaga oo jooga dalka ingiriiska magaaladiisa london